habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabtiya saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad naga dhagaysanaysaan idaacadda caawana waxaa idin hayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah natiijada aftidii qowmiyadda sidaama ee dalka etoobiya oo lagu dhawaaqay iskedaa sidaami iyo soomaalida iyo iska dhaafay oromo iyo onek qoladan la yidhaah oromo lafteeda waxay wadato aan ku qanacsanayn xukuumaddan maanta iyadu gacanta ku hayso ee xisbul xaakimka uu yahay oromo uu yahay marka dhul la saadaalin karaya ma laakiin waa dhul laga cabsanayo oo aada isha loogu hayo la ilaalinayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla dalka north ireland oo ay ku sheegtay in sul laga helay qaar ka mid a dalagyada ka soo go'a soomaaliya cuntada waddankeena ka soo baxda waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu samayn falgal kiimka aan lagu samayn cunto waxaa weeye natural oo dabiiciya oo caafimaad qabta cudurkaan oo cudur caalami ah wuu jiraa dalal badan buu ka jiraa cudur suntaan ay ka diraasadu ka hadlayso alfacon
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa maanta booqasho lama filaan ah ku tegay dalka ciraaq isaga oo saldhigga maraykanka uu ku leeyahay gobolka al ambaar kula kulmay qaar ka mid ah ciidamada maraykanka ee halkaasi jooga booqashada madaxweyne ku-xigeenka uu ku tegay saldhigga cayn asad oo ay ku helisay xaaskiisa karen pence ayaa lagu soo beegay maalmo yar ka hor inta aysan maraykanka ka bilaaban fasaxa tanksgifinka oo ah kan ugu weyn dalkan maraykanka bence ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha gobolka kurdistan ee dalka ciraaq ninka la yidhaahdo nashirfan barzani si uu ugu muujiyo dadka kurdiyiinta ah taageerada maraykanka uu u hayo kadib markii uu madaxweyne trump dhowaan ka saaray ciidanka ka jooga waqooyiga suuriya taasoo keentay daleeceyn uga timid kurdiyiinta iyo siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muujiyey in wadaxaajuudyadii nabadeed ee lagula jiray ururka taalibaan ee dalka afghanistan ay dib u bilowdeen isagoo dhinaca kalena waxaad ku maray mar kale in ciidamada maraykanka uu ka soo saarayo dalkaasi madaxweyne trump oo la hadlayay barnaamijka fox and friends ee telefishinka fox news ee dalka maraykanka ayaa yidhi waad ogtihiin waxaanu waanu ka soo baxaynaa afghanistan waananu ka shaqaynaynaa heshiis aan la gaadhno taalibaan waanu eegaynaa siday waxu dhacaan hadalka madaxweynaha ayaa daba socda kadib markii isniintii labada dhinac ay iswadaarsadeen maxaabiis maxbuus maraykana kevin king iyo mid u dhashay australia timothy weeks oo ay haysteen taalibaan tan iyo bishii august sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ayaa lagu bedeshay saddex sarkaal oo sarsare oo ka xidhnaa taalibaan kuna jiray gacanta dowladda afghanistan ee maraykan ku taageero taalibaan oo niyad wanaag muujinaysa ayaa sidoo kale sii daysay toban maxbuus oo ay ka haysteen ciidamada dowladda afghanistan wadahadallada labada dhinac u dhexeeya muddo sanad ka badan oo la doonayay in lagu soo afjaro colaadda siddeed iyo tobanka sano jirstee dalkaasi ayaa joogsatay horaantii bishii sebtembar kadib madaxweyne kadib markii madaxweyne donald trump uu ka cadhooday weerar cusub oo taalibaan uu ka fuliyey dalka afghanistan taalibaan ayaa weli ku adkaysanaya inaynan la hadlaynin dowladda afghanistan oo ay u arkaan inay maqaarsaar u tahay dowladda maraykanka
dowladda equatorial guinea ayaa heegan buuxda gelisay ciidamadeeda qalabka sida sababa aanan ilaa iyo imika la shaacin wasaaradda difaaca ee dalkan hodanka ku ah saliidda ayaa war ay soo saartay ku amartay ciidamada militariga iyo kuwa booliska inay kordhiyaan heeganka iyo difaaca qaranka ciidamada badda ayaa kordhiyey roondada ay ku sameeyaan xeebaha gaar ahaan aagga shidaalka laga soo saaro halka ciidamada booliska iyo kuwa jandarmaariga ay kordhiyeen ilaalada albaabada laga galo waddankaasi halista keliya ee dhanka amni ee dhowaan waddankaasi laga sheegay ayaa ah in koox burcadbadeed ah ay arbacadii hore toddoba badmaaxe ka qabsadeen meel u dhow xeebaha waddankaasi dhaca bartamaha afrika equatorial guinea oo ah wadanka keliya ee africa ku yaala ee ay dadkiisu ku hadlaan luuqadda sbaanishka ayaa ah wadanka saddexaad ee ugu badan soo saarista shidaalka ee dalalka africa sidaasi oo ay tahay kalabar dadka wadankaasi waxa ay ku nool yihiin xariiqda kasii hooseysa xadka faqriga
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaa xadda maanta taageeray go-aanka dowladdu ay kor ugu qaaday qiimaha shidaalka arrintaasi hore u dhalisay dibadbaxyo lagu dhintay oo dalkaasi ka dhacay ayatullah cali khameni ayaa dad uu tuugo ku sheegay ku canaantay burburinta hantida dibadbaxyada ayaa keenay dhimashada laba qof hadalka hogaamiyaha sare ayaa yimid iyadoo dowladdu ay xirtay adeegii internetka ee dalka iyadoo isku dayeysay inay joojiso dibadbaxyada ka dhashay qiimaha bensiinka oo dowladdu ay kor u qaaday boqolkiiba konton hadal t v-ga laga sii daayey ayaa cali khameni uu ku yidhi dad qaar ayaa naftooda waayey isagoonan arrintaasi sii faahfaahin sidoo kale waxa uu amray ciidanka ammaanka in sida uu hadalka u dhigay ay waajibkooda gutaan hadalka hogaamiyaha kadib ayaa wasaaradda sirdoonku ay sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in la aqoonsaday dadkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay rabshadaha ka dambeeyey islamarkaasna tallaabo ku habboon laga qaadi doono hadalkan wasaaradda ayaa micnihiisu noqon karaa in tallaabo adag oo dhinaca dowladda ahi ay soo socoto
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington aan ku bilowna ee dalka ethoobiya waxaa lagu dhawaaqay natiijada afti laga qaaday arbacadii dadka laga tirada badan yahay ee sidaama ee koonfurta dalkaasi taasoo ay ku doonayeen in ay ku yeeshaan dowlad goboleed la mid ah kuwa qowmiyadaha kale ee ethoobiya ay leeyihiin in ka badan sagaashan iyo sideed boqolkiiba dadkii codeeyey oo dhammaa qiyaastii laba dhibic saddex milyuun oo qof ayaaha uga codeeyey dhismaha maamul goboleed ay yeeshaan dadka ku nool sidaama ayaa muddo dheer halgan ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen maamul iyaga gaar u ah waxaana aftidan laga qaaday iyadoo natiijada ka soo baxday ay tijaabo u ahayd awoodda dowladda ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo ay u leeyahay xakameynta dareenka wadaniyadda qowmiyadaha ku salaysan ee ethoobiya ku xoogeystay taas oo halis dhinaca kala qaybsanaanta ku ah ethoobiya haddaba maxay natiijadani uga dhigan tahay ethoobiya xaggeese uu ku dambeeyey halgankii qowmiyadaha qaar ay ugu jireen inay gooni isutaaga ama in ay gooni isaga taagaan ethoobiya su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu weydiiyey maxamuud sheekh cabdulaahi mursal oo arrimaha ethoobiya ka faallooda isaga oo dalka finland ku sugan ayuu khadka telefoonka ku waraystay aftida maanta si fiican bay u dhaceen ba warbixintii ugu dambeysay saaka waxay sheegaysaa inuu si fiican u dhacay shan iyo tobankii maalmoodba si fiican doorashadu ay u dhacday wax nabadgelyo darina iyaga ta u darnay taasi ahayd inaynan wax khalkhala iyo nabadgelyo xumi aynan ka dhalan si nabadgelyana ay u dhacday waan gartay waxaad ii sheegtaa bal dadkan hadalkooda lahayo sidaamada iyo taariikh ahaan halkay kasoo jeedaan waan ognahay inay ka mid yihiin gobol gobolka la yidhaahdo koonfurta etoobiya amaba dhabuubka loo yaqaano bal haddaad fasiraad naga siisid asal ahaan iyo waxay yihiin sidaamo asalkoogu waa dad kuushitig ah reer sidaamaana la yidhaah af waxayna leeyihiin afaan sidaamo la yidhaaho taariikhiyanna waa lixdan gobol ee hadda dabuuga laysku yidhaahdo iyo iyaguna ka mid yihiin lixdaa gobol waxaa ka mid a sidaamaa ka mid a kafaa ka mid a elbaabuur baa ka mid a wal wallagaa ka mid a wallaa ka mid a lixdaasay ka mid yihiin ay bahwadaagta la wadaagayeen maanta ay goosteen inay ka go-aan laakiin iyaga iyaa ugu dhaqaalo badnaa magaalo madaxda lixda meeloodna iyagay ahaayeen oo awaasay magaalo madaxdooda ku taalay waan gartay diinta ay u nasabka sheegtaan muslin masiixi diimo kale sidee
diinta waxa weeyaan yani statistigii ugu dambeeyey diinta wadankani wadan integration fara badan lagu sameeyey weeye waa wadan boqortooyadii abasiniyanka ee salamonic loo odhanayay ay mar walbaba ay ay weerar kusoo qaadayeen oo dabsanayeen waxaana laga bedeli jiray mar walba oo la yimaado diinta iyo dhaqanka iyo luuqada iyo magaca intaaba dhaqan bay ulahayd salamonic inay bedesho intermarriage fara badanna ay ku samayso dadyowgaas oo iska dhaldhalaan diintoodu waxa weeye markaa waa protestig baa u badan sixty two percent wey protestiga traditional diinta traditional la yidhaahdo ethiopian orthodoxna waxa weeye waa sideed dhibic lix muslimiintuna waa sideed dhibic hal adariskuna waxa weeye afar dhibic xal diimahay kala haystaan waasa wowna dajuush inay joogaan etoobiya dad yuhuuda ha dad yuhuuda dad traditional waxay iyagu leeyihiin aaminsan inay joogaan waaya hadda haddii ayba dhacdo in la siiyo aftidii loo ay maratay ku guulaystaan gobol tobnaad oo etoobiya ayay noqonaan inagu in sagaal kilila hore u jireen xaggee uga dhaqaaqayaan meesha waxay uga dhaqaaqayaan horta gobol tobanaad bay noqonayaan wax badanna waxaa isku aragti ka ahaa dadka cabaasimiinka ku abtirsada in kushiidikan tirada badan ee iyaga ka badan aynan madax barnaynin sababtaasaa keentay markii la israacinayo southka la raacinayo in la raaciyo jambeeloo kale iyo oo de xuduudaha south sudan iyo etoobiya ay isaga yimaadaan degan waana la hortaagnaa in kililaa ay noqdaan oo waxay u arkayeen kushiidinka oo kusii badanaya iyagoo iyo iyagoo minority kusoo noqonaya eritreyadii ay tirsanayeen oo ka gooday intaasoo dhan baa isugu imanaysay dadkan waan gartay markaa kushidinku waa dadka asal ahaan soomaalida oromada cafarta iyo dadyow asal ahaan waa dadkan luuqad waa luuqad waa belongising luuqad ah luuqadan waxaa ku hadla soomaaliga ka mid buu yahay cafartu ka mid bay tahay sidaamo ka mid bay tahay oromo ka mid bay tahay booranta ilaa kenya degan ilaa etoobiya wax ka degan ka mid weeyaan waa luuqada noocaas samatikadana waxaa ku hadla dadkan luuqadooda uu yahay luuqada geeska la yidhaha afka luuqada geeska la yidhaha ee samatikada ku abtirsata waxaa ku hadla amxaarada tigreega luuqadan tigreega tigreega waxaa ku wada hadla saad ogtihiinba eritrea iyo etoobiya labaduba eritrea iyo tigreeg labaduba tigrey ku hadlaan luuqaday ku hadlaan waan gartay waa tigreyta kitaabka uu ku qoran yahayna waa taa waan gartay marka hadda waa waa la- waa haddii ay aftidu ay socoto ma laga yaabaa in ay arrintani furto dadyow kale oo iyaguna raadinayay in afti laga qaado dadkooda sida haddaba su-aalo waxaa taagnaa gobolka iyaga u dhow ee wal ee wallo la odhanayo wallama wa- walayti la odhanayo iyo gamagoofaba inay leeyihiin annaguba gobol baan rabnaa gobolkan waxyaabihii uu ku doodayay sidaamo saad u ogtay waxa weye xarar oo magaalo keliya oo saddex boqol oo kun oo ruux aan ka badnayn iyaa keli laga dhigay waagii horena soomaalida hoos keliyiis ho- soomaalidu hoos imanaya anag ha annagoo saddex milyan iyo shan boqol ah sababta aan u noqon weyna kelin hanaloo hanalaga qanciyo oo de hanaloo jawaabay ahayd waxyaabahay ku doodayeen taasaa ka mid ahay waan gartay kana dhaqaalo badan magaalada harar kana population badan oo three point five aan nahay saddex dhibic shan aan nahay qu- dhaqaalaha ugu weyne etoobiya iyo bunka ugu badane etoobiyana bustaanada laga dhoofiyo uu ku yaalo gobolka sidaamo waan gartay marka oona lef tusaale ahaan haddaynu ka hadalno ismaamulka soomaalida isagu afti wuu rabay laakiin waa wax ka duwan oo ah inuuna etoobiya kasii mid ahaan inuu noqdo in eh, laga qaado aftiya dadku inay go'aansadaan waxa ay doonayaan taasoo kale suuragal ma tahay oo wadadan iminka sidaamo inkastay dee wadan gudihiisa ku kooban tahay wadada ma furi karaysa arrintaasoo kale etoobiya waa meel dhulgariiruu ka socdo dhulgariir siyaasadeed baa ka socdaa dhulgariirkuna volgan uu dhaliyaa dhulku markuu dilaacana volgana ka soo baxo volganadana wax walba way noqotaa wax dadka halaagta way noqotaa wax meesheeda ku eeg way noqotaa gobol kelil walboo ka mida etoobiya waxaa ka socda dhulgariir siyaasadeed baa ka socda waxay ku dambeyn doonto etoobiya lama yaqaano lamana saadaalin karo waqtigan xaadirka iskedaa sidaami iyo soomaalida iyo iska dhaafay oromo iyo onig qoladan la yidhaah oromo lafteeda waxay wadato aan ku qanacsanayn xukuumadan maanta iyadu gacanta ku hayso ee xisbul xaakimka uu yahay oromo uu yahay marka dhul la saadaalin karaya maa laakiin waa dhul laga cabsanayo oo aada isha loogu hayo la ilaalinayo lana rabo lana rabo in la dejiyo xaaladiisa inta la dejin karo weligeedna loo soo gurman jiray gurmadkaasina uu socdo mar walbaba
kaasina wuxuu ahaa maxamuud sheekh cabdulaahi mursal oo arrimaha ethoobiya ka faallooda isaga oo ku sugan dalka finland ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla dalka north ireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid a dalagyada ka soo go'a beeraha soomaaliya war-saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayay ku tilmaantay dalagyada soomaaliya kuwa caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan kiimika sumaysan wasaaradda waa wasiirka beeraha siciid xuseen ciid ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabay arrimahaasi maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray ayaa wasiirka ugu horreyn weydiiyey aragtidooda ku aadan saamaynta ay yeelatay daraasadani
saamayntu runtii qaabka loo sidaayey qaab waxay lahayd agagax muujinaya cabsi badan khatar aada iyo aada u weyn dadka loo sheegay iyadoo lagu saleeyey daraasadaas laba kun iyo shan iyo tobankii baaritaanka ay jaamacaddaas samaysay marka dadku waad ka garanaysaa marka cudurada halista la sheego oo lagu xiriiriyo waxay soo baxayey dadku waa waa ka welwalayaan welwalba ay kusoo abuurtay waxay kaloo welwal ku abuurtay dadka beeraleyda ah oo waxay soo beerayeen soo saarayeen marka la yidhahdo cudur buu qabaa haddii qofkii markaas noloshiisii isagana waa walaac bay ku abuurtay marka khalkhal runtii badan bay daraasad aad baa la isugu diray waxay abuurtay in kalsoonidii lagu qabay cunnada wadaniga waddankeena kasoo go-da su-aal lasa su-aal laga keenay waxay dhiirigelinaysay in horumarka socdo oo dowladda soomaaliya iyo wasaaradda beeraha aan aada uga shaqeynay in w c raashinka dalka kasoo baxa ay gadato oo si xoog loo socdo oo hadda ilaa iyo raashin labaatan kun oo mitritan hadda ku dhow ay iibsatay kii ugu dambeeyeyna asbuucan hadda aan ka ka iibsan doonaan beeraleyda marka daraasadani runtii waxaasoo dhan ayay ayay khalkhal ku gelinaysay oo oo waxaan jirin ka dhigaysay waana ka xumaa runtii in dad soomaaliyeed oo aqoon-yahana ama meelahaas jooga ay ay dhiirigeliyaan waxyaabaha dhaawacaya xusaarka dalka xoolaheni ayaa la socotaan in iyadoo cudurada caafimaadka adduunka xooluhu ay kulligood qireen inaan ka fayow yihiin cudurka risfisaaliga haddana in ilaa hadda ay u xamilan yihiin xabkaheeni ayaa waxaa la wadaa in la yidhaahdo waa lagu daro waxyaabaha taa geedaha dabar go-ayo beeca ganacsiga laga mamnuuco haddana geleydii iyo sadadii ayaa la yidhi iyadoo iyadoo runtii cilmiyan hadda aqoonyaankii taas halkaan ka hadlayay oo beeraha ay ay ay caddeeyeen in daraasadu iyo cilmibaaristaasi sifa hadda loo maray oo ay sifax ahayn wasiir dabcan daraasaddan dadka sameeyey xog bay soo ururiyeen siday u mareen iyo halkay u mareen kulli way sheegeen daraasadday ku xusun tahay idinkuna shirkiinan jaraa'id iyo war-saxaafadeedka maanta aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in qaladaad ku jiro haddaad qaladaadka iyo caddeemaha idinku xaggiina aad haysaan inay qalad yihiin haddaad nala wadaagto way ficnaan lahayd doorka war-saxaafadeedku wuxuu ahaa kadib markii khubaradu wasaaraddu iyo khubaro kala madax banaanba ay daraasa ku sameeyeen nuxurka warbixinta ay soo saartay jaamacaddu waxaa kasoo baxay qaladaad fara badan daraasadaas inay ku dhex jireen kow daraasadaas waxaa lagu saleeyey muunado geley iyo masago iyo qamanji geleyda waxay sheegeen inay dalka ka qaateen geleyda iyo jaalaha ah geleyda jaalaha dalkeena kama baxda geleyda dalkeena kama baxda geleyda cadka geleyda cad weye waxay kaloo sheegeen inay boqol kiiba konton sanadka ay qaateen inuu qamandiga soomaaliya ka baxa inuu ahaa qamandiga soomaaliya ka baxa weliba meesha ay ka qaateen waa xamar qamandig ka baxa soomaaliya hadda kasoo baxo suu hoyaana ma jiro waa jirtaa meelo lagu tijaabiyey oo gobolada waqooyi meelo kamida hadda oo lagu beeray laakiin xilligaa ay sheegayaan laba kun iyo shan iyo tobankii qamandig soomaaliya ka baxa oo suuqa yaalay ma jirin iyaduna waa qalad labaad oo daraasadii ay ku salaysay qaladka saddexaadna waxa weeye inay yidhaahdeen waxaan ka qaadnay xamar meelo kamid a teeg lagu keydiyo ama meelo lagu gado iyagoo sheeganaya inay soomaaliya oo dhanna haddana ay ka hadlayaan marka waxyaabahaas oo dhan khalad waxaa kaloo khalad daraasada kasoo baxay inay ka hor imaanayso baaritaanka joogtada ah ay samaysay hadda w c iyo kan wasaaraddu ay samaysay labadaba galeyda soomaaliya waxay ku guuleysatay heerka gareebka koowaad ee bariga africa galeyda koowaad kuga sarreysa ayay buuxisay sababta ay w c nooga gadatona waa sababtaas kadib markii ay xaqiijisay inay shuruudihii ay ka maran tahay cuduradaas iyo suntaas iyadaa qaada sanbad waxay geeyaan laboratoriyo international dibadda ku yaala oo lagu soo baarwaxaan hadda haynaa ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii baaritaankii lagu sameeyey hal marna cudurkaa lagama helin dadku beeraleyduna waa soo daran yihiin way yaqaanaan sida loo keydiyo cid maanta raashin ku kaysata dhulka hoostiisa ma jirto sagaashan sagaashanaadkiiba sagaashan iyo saddex iyadoo dheheen beeraley waa ugu dambeysay xilligii daalad ku dhaceen oo dadka wixii dhulka ay ku aasteen roobka kala tegey ayaa la joojiyey qaabab kale oo lagu kaydiyo oo dadka ay ku ku ku ku ku kaydsadaan dalagyada ayaa hadda loo sameeyey cid hadda maanta dhulka ku xabaalata dalag ma jirto marka khaladkaas oo ah inay isaguna baaritaanada ay khilaafeen oo daraasadoodu tahay sabarkay qaadeen oo khalada iyo xilliga ay qaadeen oo xilli aada u horeeyey ahaa cilada kaloo kasoo baxday waxaa weeye qaabka loo urursi yaa qaaday xagee laga qaaday see loo diray waxaan ognahay haddii inta galeyda ama intigada la qaado meel dhulka waddan kale la geeyo oo cimiladiisa qabow tahay oo meel laiska dhigo inay isbedelayso aan wax ku dhalan karaan annagana u dhacday san mararka qaarkood marka in qaabka loo qaaday daraasada cidda kala shaqeysay iyay kala kala la kaashadeen oo dalka joogay jaamacadeen ayaa jiray ma cid kale la kaashadeen sifaa loo qaaday taasina mugdi weyn baa ku jira marka wasiir waxaad leedahay dalagyada ka soo baxa soomaaliya boqolkiiba boqol wax suna ama khatara oo halis bani aadam ku leh ma laha cuntada waddankeena kasoo baxday waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu sameyn falgal kiimika ah aan lagu sameyn cunto waxaa weeye natural oo dabiiciya oo caafimaad qabta cudurkan oo cudur caalami ah wuu jiraa dalal badan buu ka jiraa cudur suntaan ay ka daraasadu ka hadlayso oo alfaton alfatonsinka wuu jiraa bariga afrika ka jiraa wadamo badan buu ka jiraa inaga nafteedana way dhici kartaa haddii dalagii si khaldan loo keydiyo waa ku dhici karaa malihi annago hadda ka boqol kiiba boqol ma dhici saxiil ma dhici karo malihi wuu dhici karaa laakiin dalagyada dalkeena ka baxa say u badan yihiin majoritigoodi kaysas waa iska dhici karaan waa dee waa dalag caafimaad qaba oo dabiiciya oo si fiican loo keydiyey daraasadaas kabuunbuuninta ahayd ama khatarta aan jirin sheegisayna wax saameyna iyo waxaan rajeynaynaa in shacabka soomaaliyeed iyo dawlada nimanka dheer u sharaxsiin ay ku kalsoonaadaan waxay soo saaraan wasaaradana dadaalka in la hubiyo cudurkaas iyo sidii looga hortegi lahaa labadaba waa ka shaqeynayna haddii lahayd
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya siciid xuseen ciid khadka telefoonka ee muqdisho ayuu ugu warramay wareehayga maxamed colaad xasan haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabduuli kan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa khadar ismaaciil oo ah madaxa shirka golaha tiknolojiyadda magaalada muqdisho oo la soo gebagabeeyey kusoo dhowo barnaamijka marka hore khadar waan ku dhowaanay ridwan bal ugu horreyn sanadkan waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka aad uga hadasheen muxuu yahay
sanadkan wuxuu ahaa sanadkii labaad aan qabanayno shirka tiknolojiyadda ee muqdisho sanadkan waxaan aada iyo aada diiradda xooga ugu saaraynay wax soo saarka waddanka sidoo kale guryeynta oo mushkilad badan ka taagan iyo shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed waa gartay marka wax soo saarka markaan ka hadlayno oo kale iyo guryeynta iyo shaqaalaha aan idhaahde shaqo abuurka dhalinyarada bal haddii aada faahfaahiso sidaan ka warhayna horta waddanka waxaa ka dhaco abaaro abaare aada iyo aada u ba-an iyo fatahaadyo waxyaalahaasoo keenaan gaajo iyo colaada iyo waxyaalahaas oo kale marka waxyaalaha xaag xooga aan saarna sanadkan waxa ugu muhiimsanaa ay ahayd sidii xal loogu heli karo cunnayarida waddanka ka jirta marka annaga maadaama aan nahay kambani technolojiyadda base u ah marka xal technolojiyadda mausa ma u sahli kartaa in laga gaaro arrimaha dhibaatada waddanka haysata oo cunnayarida ugu horeyso taa midda ahayd midda labaadna waxay ahayd guryeynta oo deegaanka aan ka warrayna sida gaar ahaan magaalada muqdisho oo guryaha aada iyo aada ugu yar yihiin marka oo barakacyaashana ay ku badan yihiin marka sidee loogu heli karaa guryo ay dadka awoodi karaan oona jaban oo u raqiisan aysan bannaan iyo buush iyo degi karin marka qodob saddexaad ugu dambeeyana wuxuu noo ahaa in aan shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed sidee aan aan xal uga gaari karnaa iyadoo la adeegsanayo technolojiyadda casriga ah sida aan ka warhayno dowladda soomaaliya oo kale inta shaqaaleysiin karta aada bay u yar tahay shirkadaha brivatka oo kale inay shaqa shaqo siiyaan dhalinyarada kasoo qalinjabinaysa kumanaanka kun gaarayo waa ku adag tahay laakiin annaga xoog waxaan saaraynay qofka dhalinyarada ah oo jaamacad marku kasoo qalin jabiya mintuusa jaamacadda aadinba sidee uu ku samaysan karaa shaqa isagoo hal abuur la imaan karaa waa gartay marka waxyaalahaas oo hal maalo ayaan ayaan ku samayneynay diirada ku saarayna shirka waa gartay marka kaalin intee la eg ayaa tiknolojiyaddu ay ka qayb qaadan kartaa qodobadaas aad sheegtay gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha cunnada oo dhibaatooyin fara badan ay dadku la kulmaan xilliyada fatahaadda ama abaaraha iyo arrimaha kale aad ka dhawaajisay ee muhiimka sida guryeynta oo kale tiknolojiyadda tusaale ahaan oo kale haddii beerta oo inta hagtar oo yar haddii si teknolojiyahan loo isticmaalo waraabkeeda oo kale oo technolojiya lagu waraabiyo iyadoo la adeegsanaya waxaa moodaa in biyahoo kale la deeqaamin karo oo biyo yar ay u baahan tahay ama biyo ku filan ay heli karto tiknolojiyadu sidoo kale waxay ay sahli kartaa abuurka noociisa iyo xilliga uu ku baxayo iyo xilliga u baahan yahay marka qofka waxa uu wax beeranayo teknolojiyadda qeybta haday ka saacido wax badan ayaa usoo haraya waxaa laga yaabaa abuurka intuu u baahan yahay inta hektar u baahan yahay in intii ka badan hadduu teknolojiyada isticmaalo inuu usoo baxayso dhanka kale shaqa abuurka oo kale hadaan u imaado qofka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed hadday combyuter ay helaan keliya ayaa u sahli kartaa teknolojiyadda in ay shaqo helaan haddii u baahdo qofka waxyaalaha digital skillska la yidhaahdo in ay ay samayn karaan in ay samayn karaan muxuu ahay teknolojiyad casri ah sida website oo kale inay abuuraan oo wax ku ganacsadaan application inay sameeyaan oo shirkadaha ka gadanayaan ama inay graphic designka oo kale ama naqshadeeyahoo kale xirfadda waa garta aad iyo aad dadka shirkadaha u isticmaalaan yaa yaa Muxuu marka ahaa, kasoo in qayb social galay media.
yaa kasoo qayb galay sanadkan oo ah shirka aad ku casuunteen ama ka hadlay oo inta badan iftiimiyey waxyaabaha muhiimka ah ee aad hadda taabatay
Een, shirka waxaan ku casuunay khubaro oo oo oo ku xeel dheer arrimaha soo sheegay arrimaha muxuu ahaa beeraha oo kale iyo guryeynta iyo baabuurka laakiin annaga waxaan ku casuunay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu horeysa dowladda federaalka oo qayb ka ahayd gaar ahaan gobolka banaadir oo qaybta guryeynta oo kale aad iyo aada xoogga u saarayeen sidoo kale waxaan ku casuunay een, shirkadaha soomaaliya kuwooda ugu waaweyn ayaa ugu horeeyeen dadkii- dadkii wa- kasoo qayb qaateen aqoon-yahano aan ka keenay dibadda iyo gudahaba iyo da muxuu ahaa een- een- een- een hay-adaha oo oo internationalkana qayb libaaxay ka qaateen waxaa kasoo qayb gala shirka safiirada ugu sarreeya wadanka sida safiirka euda muxuu ahaa safiirka ingiriiska safiirka muxuu ahaa sweden kulli marka shirkana wuxuu ka dhacayay magaalada muqdisho ka dhacayay laakiin laba qeybaan ka dhignay qaybta sahal uu ka dhacay een, xarunta sahal een, xalana qayb ayuu ka dhacay maalinta ugu dambeysay marka waayahay waxay sahashay in dhammaan kasoo wada qayb qaataan shirka waa gartay arrimaha hadda aad ka dhawaajisay marka la eega dal burburay oo soo kabanaya een, waxaan laga fursan doonin maalgelin iyo dhaqaale ama dowladda aad ka heshaan ama hay-adaha kale een, ee bulshada caalamka qaarkood aad ka dhawaajisay aad ka heshaan marka rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in waxyaabaha shirka ka soo baxay dhaqaale loo helo oo een, laga dhigo wax maaragtay shaqeeya oo dhaqan gala Een, runtii waxaa sanadkan xusid mudan een, shirka shirkadihii waaweynaha soomaaliya ayaa ayaa sanadkan mar kale soo istaagay sanadkii hore oo kale waxaa xusid mudan in premier bank uu uu ku yaboohay ama dhalinyarada soomaaliyeed fursad usiiyey inay boqo- hal milyan oo dollar ay ku maalgelaan laakiin sanadkan waxaa ah, kaalinta libaax ka qaatay een, shirkada hormuud oo adeegsanaysa bangi soo marsiinaysa bangiga eh, salaam shan milyan oo dollar oo ay u furayso muxuu ahaay sanduuqeeda ay si ugu maalgeliso dhalinyarada soomaaliyeed marka waxyaalihii ugu horreeya oo shirka lagu yabo ha ugu ahayd ugu muhiimsanayna way ahayd marka een, awal culeys waxaa ka heshay dhalinyarada soomaaliyeed hal abuurkooda in marka la lacagahaasi ma maalgeliyo.
waxaa lagu bixinayaa hal abuurka ay la yimaadaan iyo ganacsiyada ay keensadaan ha waxaa waxaa lagu talagalay qofka hadduu fikir la yimaado een, waxaa la siinayaa een, deyn jaban waxaa la yidhaahdo oo ka duwan de- deynta bangiga sida gaarka u bixiyo marka qofka waxaa la leeyahay oo kale tusaale wuxuu u baahan yahay ayaa la qiimeynayaa hadduu u baahan yahay toban kun labaatan kun soddon kun u baahan yahay kadib waxaa la leeyahay een, lixda bilood ugu horeysa intuu kasoo kabsanayo in aan lacag laga la weydiinin lacagta oo bay dhowr paymentiga loo yaqaano ama lacagta horumariska oo kale laga yareeyo ama sin jirin qaarkood een, lacagta kale oo l- ama profit sharingka la yidhaahdo ama faa-iid wadaagga ama muraabaxada loo yaqaano iyadana sidoo kale een, in in aad iyo aad loo yareeyey marka een, fursad waxay u noqonaysaa dhalinyarada soomaaliyeed in ay daanis u helaan Waa in gartay.
waxay la- ay hal abuurka la yimaadaan in loo maalgeliyo waayahay qadar een, dhalinyaro fara badanaa shirka ka qaybgelaya oo gudaha iyo dibaddaba isaga yimid hal abuuro ayaa qaarkood meesha ay ku soo bandhigeen een, maxaad ka xusi kartaa hal abuurada aad isleedahay een, waa la soo bandhigay oo waxay u baahan yihiin inay maalgelin helaan arrinta kale ee muhiimkana waxay tahay sideed ku kala xulataan fikradaha iyo eh, hal abuurada ay dhallinyaradu la imanayaan sanadkan kan shirkadaha kasoo qayb qaatay waxay gaarayaan aba hal abuuryada aan dhaho de- oo gaarka ilaa iyo afartan hal abuur ayaa lagu soo bandhigay Een, toban ka mid ah waxay galeen tartan oo waxaa ka mid a midaa ku guulaystay kii guulaystahana een, shan kun oo dollar ayuu qaatay waxaana sponsor gareeyey eh, bangiga i p s ee soomaaliya ku yaala Een, waxaan ka xusi karaa waxaa jiray dhalinyaro soomaaliyeed oo oo beer oo waraab cusub u keeneen oo sameeyeen in biixireen u sameeyeen oo magaalada gaalkacyo iyo ka sameeyeen n marka biixireenkaas oo kale roobka hadduu hal mar u da-o ayuu ku filan yahay biyahaas oo kale in uu sanad dhan ama muddo waraabkaas helo n waxaa kamid ah gabdho saliid saliid dabiici ah la yimaa- la imaadeen oo laga samaynayo karootada oo timaha bixisa waxaa kamid ah dhalinyaro kale oo application sameeyey application apps loo yaqaano teknolojiyadda casriga ah marka hal abuurada waa kala duwanaayeen waxaa kamid gabar oo boosaaso ka timid oo hal abuur la imaatay n sahlaya qofka isaga oo oo onlineka ku samaysan karo online booking application iyadoo la isticmaalaya marka waxaa dhihi karaa dhalinyarada soomaaliyeed uma kala harin dal iyo dibad ba waxooda yimaadeen waxaa xusuusinaya dhalinyaro ah oo ka yimid n canada ka yimid ayaa isagana application u sahlaya n dadka isbitaalada oo numberka qaadanaya in in uu numberka u sahlay iyaga oo gurigooda joogo inay number ka goosan karaan baahidaasna isaga ku dhacday oo hooyihiis u wada isbitaal ayuu saacado badan wuxuu u taagnaa number inuu qaato marka application ayuu u sameeyey dad kanadoo ka yimid tartan buu u galay isaga caalami ah hadda ka horan tartan ka dhac maraykanna wuu kusoo guulaystay halkana wuu yimid wuu ka qayb qaatay marka waxaan dhihi karnaa n hal abuurda lagu soo bandhiga aad iyo aad u kala duwanaayeen shirkasi necessary ma ahin keliya in technology based ahada laakiin in uu wax innovation leh oo hal abuur cusub in uu yahay ayaa muhiimada ahayd n baahina xalinaya baahi taagan oo Waa gartay.
bulshada soomaaliya haysata inuu xalinayo waa gartay marka laga hadlayo arrimahan waxaa laga yaabaa dad badan inay maskaxdooda ku soo dhacdo adeegsiga een, internetka oo kale oo marka soomaaliya la joogo aa- aad u ah qaali ama dadku aanay wada heli karin mararka qaarkood korontada laftirkeeda waxaad moodaa in dadka een, aysan haysan ama qarashkeedu uu aad u sarreeyo waxyaabahaasoo dhanna waxa ay qayb ka qaataan ganacsiga iyo horumarada een, dalka ka dhici kara marka kuwaas xoogga ma saartaan iyaga oo ma kala hadashaan dowladda iyo sharikadaha kale in dadku ay helaan een, internet jaban iyo koronto jaban markii doodaha markaa aegtid waxaa moodaa in doodaha markaan qiimeynenay oo inaan isku keenaynay dood kasto waxaa ka dhex muuqday qof dowladda matelaya qof shirkadaha khaaska matelaya qof matelaya dad- dadka customerka ama ama macaamiisha matelayay iyo ama bulshada koowaad marka su-aalaha na aan weydiineynay waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay n sidee xal looga gaari kara haddii dowladda ay taho kale sidee waxaan iyo kalaasgarayn kartaa oo oo sicirkan qiimaha ah sidee bulshada mid ay awoodi karta u noqon karaa Een, tusaale oo kale shirkadaha oo korontadoo kale culays badan a wuxuu ka haystay een, qiimaha oo kale maadaama ay isticmaalayeen een, een, shidaal isticmaalayaan waxay leeyihiin ma- ma dhimi karna qiimaha laakiin hadda shirkadda beek oo kale waxay u- waxay u dalacday ama u gudubtay in ay solar adeegsato oo oo teknolojiyada qayb lidaax ka ah marka waxay ballan qaaday in ay shirk ay macnaha qiimo jaban ku siin doonto bulshada haddii solarkaas ay systemka ah oo hadda ay ka shaqaynayaan uu hirkaco marka bulshada teknolojiyada wax badan ayay ka bedeli doontaa Een, dowladdana een, waxay ballan qaaday inay regulation u sameyn doonto Een, ganacsatadana in ay adeegsan doonaan si ay qiimo jaban oo bulshada ugu gaarto waayahay ugu dambeyn shirarka noocan oo kalea waa sanadkii labaad ayaan filayaa yaa idin caawiya ama idin taageera muxuu yahay hadda halkaaad u socotaan maxaad rajaynaysaan mustaqbalka Een, horta shirka waxaa taageera een, bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha kasoo qayb qaadanaya shirka oo isboosar gareeyaan ha ahaato kuwa ka qayb qaadanayaan maxay ahayd qaybta bandhiga iyo qayb kuwo kale oo qayb xaysiin ku bedelanaya Een, sidoo kale dowladda soomaaliya iyo muxuu ahaa tasgiis gaar ahaan gobolka banaadir oo qayb lidax sanadkan ka qaatay qaybta guryeynta oo soo bandhiga naqshad aad iyo aad u casri ah oo raba in uu guryo ka sameeyo marka een, hay-adaha oo internationalka sidoo kale iyagana qayb ay ka ahaayeen kuwii muxuu ahaa fanka ga- saaray oo macnaha iyaga oo qaybaha qaarkood oo macnaha qaadanayay Een, laakiin waxaa xooga iyo juhdiga oo lacag u dhigma gelinaya dhalinyarada soomaaliyeed oo isku tashatay oo fikirkooda dhalaaliyey oo is- waxaa arkaysa quruxda badnaa soo bandhigay oo raba in ay narrativeka ama geedka wadanka macnaha halkii la beegsanaya ay bedelaan iyo meeshii awal aan taagnen Een, waxaan waxaan hiigsanaynaa waxay tahay in qof kasta oo soomaali ah uu ku noolaado nolol qurux badan oo yidiilo leh Een, qof kasta shaqo heli karo isagoo na- nabad iyo ammaan haysta Een, isku- dadkii soomaaliyeedna ay isku tashtaan gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo aanay niyad jebin hadday wax bartaan iyo hadday wax baranba teknolojiyadda in ay sahli karto noloshooda waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga khadar aad iyo aad adigaa mudan toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay khadar ismaaciil oo ah madaxa shirka golaha tiknolojiyadda ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo oo idinle nabadgelyo
mahadsanid ridwaan dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada cawayn doonna waxaa ka mid ah bal ka warran dhegaysta haddii farriin aad dirtay jawaabteedu sagaal sanno kadib ay kaaga timaaddo meel kuu jirto lix kun oo kilomitir qof kasta oo warqaddan hela fadlan ii soo jawaab waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan noloshayda aniga waxaan ahay toban jir waxaan jeclahay tufaaxa sidoo kale waxaan jeclahay xeebaha kalarka aan ugu jeclahay ee farriintaasi waxay xambaarsanayd iyo weliba sida wakhtiga intaa leeg ay ku qaadatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa islamarkaana aad maqli doontaan halabuurka haddaba halabuurke halabuurka iyo jacaylku sida ay isu yihiin cirka da-ay caleemaha bixiyo cudurka wada naaxay cabdalle iyo asaagay halkuu wada caruusoobay maaniyo cawaaroo qudhacaw ku keliyeysta ma abwaangaraad baa cabkuyo keliga ceeshaaya ma cisile khaliif faarax baa cadar ammaanaya ma galaydhyartuu caashaqaa carafku weydaarshay ma jicsin baa caloolyoobay oo ciidda
sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan yadan dhegaystayaala ka maqnaan doonin ee barnaamijka cawayska washington
macnahaanad samaynaysa iyada lafteeda kama iman waalidkeedba ka yimaadeen waa in la tilmaama iyadiina hoygaad ku korta afsami ku bare i hurta nolosha naftaydana ho maana naftii iyo noloshiiba waa laysi siiyey cabdixakiin wax kale kuma garatide barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington soo dhowaada ayaan mar kale idin leeyahay dhegaystayaale haddii aynu ku bilowno sheeka maalmihii lasoo dhaafayba qaybo ka mida warfidyeenada dunida iyo weliba warbaahintu ay bulshadu ku wada xidhiidho si weyn loogu qaadaadhigaya taaso oo ku saabsanayd wiil dhallinyaro ah oo farriin uu warqad ku qoray jawaabteedii sagaal sanno kadib helay iyadoo weliba dhegaysta jawaabtaasi uga timi magaalo qaarad kale ku taalla oo halka uu farriinta ka diray u jirta kumannaan kilomitir bal haddaba sida warqaddaasi uu wiilkuu qoray farriinta ay xambaarsanayd iyo weliba nooca jawaabta uu helay waxay ahayd aan soo dhoweeyo wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo isagu sheekadaasi la socday waa mahadsantahay shirwac horta ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa max frendenberg warqadda rasmiga ah ee uu diray ayaa waxa uu kaga hadlayey waxyaabo ku saabsan isaga noloshiisa marka warqadda wuxuu u qoray sida tan wuxuu yidhi qof kasta oo warqaddan hela fadlan ii soo jawaab waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan noloshayda aniga waxaan ahay toban jir waxaan jeclahay tufaaxa sidoo kale waxaan jeclahay xeebaha kalarka aan ugu jeclahay kalaradana waa buluuga waxaan jeclahay xayawaanka gawaarida ayaan sidoo kale jeclahay iyo in aan hawada sare qaato intaas ayuu ku qoray warqadda markii uu diray kadibna wuxuu ku dhex xiray dhalo markaasna badda ayuu raacsiiyey waan gartay markaa naftiisuu ka hadlo kaga sheekeeyey dee wayn garan karnaa markaa dhalo lagu dhex rido biyo ee badda la raaciyo de way soconaysaa biyaha iska sabaynaysaa way socotay socotay fugaatay hadda saynu sheegaynana fariinta wuxuu helay sagaal sannadood kadib yaa markaa warqadii nasiib u yeeshay inay helaan ee kasoo jawaabay
waa mahadsan tahay horta warqadda waxay socotay ku dhowaad afar kun oo mail waxaana helay nin la yidhaahdo dabios oo isaga soo jawaabay waxaa u sheegay franden aabihiis ayaa u sheegay oo warqad usoo diray ama qoraal usoo diray ugu sheegayo in warqadiisii la helay waayo marka debios ma isla wadanka maraykanka gudihiisunbuu ka helay mise warqadii qaarada kale u tallaawdo meel kale ee warqadda qaaradaha ayay ka tallowday waxay tagtay yurub waxaa laga helay dalka faransiiska ee xeebta mimizon la yidhaahdo ayaa laga helay ee koonfurta dalka faransiiska ee marka ee dabios ayaa warqad soo qoray markii uu helay kadib waa gartay marka muxuu ugu soo jawaabay isagiina markuu dee de waa arka waa kaa noloshiisa kaga sheekeeyey taariikhdiina uu arkayaa ninkii jalay warqadda gacanta ku dhigay dabios isna muxuu yidhi Ee, dabios wuxuu helay warqadda tobanka oktoobar ee sanadkan ee bishii aan soo dhaafnay wuxuu ku soo qoray marka ee sida taariikhda ku xusan ee warqaddan waxaad soo dirtay kow iyo labaatankii ogost laba kun iyo sagaalkii waxay qaadatay sagaal sannadood inay annagana soo gaarto oo ay soo dhex marto biyaha inoo dhexeeya ee ah lix kun oo kilomitir aniga iyo adigaba inoo dhexeeya hadda waxaan filayaa inaad kortay toban sannadood ayaad jirtay haddana waxaad tahay sagaal iyo toban jir intaas ayuu ku soo qoray waan gartay marka ninkii cadu qaadir wuxuu sheegay ninkani inuu de markaana nin yar ahaa haddana uu sidaa yahay En, intaynaan gelin bal dee se lagu ogaaday iyo warkan suuq soo baxay warqadda dabcan de waa la baahiyey oo warqaddii sida u ekeed xilligaa uu qoray oo de warqaddiina waa la helay warqadda qaab nooceeya u qorantay markaad eegto yada ee warqadda waxaa ku qoran farta ee farandenberg markaas farta ayuu baranayey oo qoraalka ayuu baranayay markii uu warqadda qorayay Haye.
aad ayuu u da'yaraa ee waxaa la dhihi karaa warqad uu arday aad u da'yar ku falaada ayay tahay marka ee, laakiin ee, markaas hadda isagoo weyn ayay warqaddii soo gaartay ama jawaabtii uu helay isaga ayaa marka twitterkiisii ku baahiyey oo soo bandhigay markaa saasaa lagu ogaaday oo Eh, isagaa isagaa bulshadii la wadaagay sidaas ayaa lagu ogaaday ee, waxayna ahayd in la helo ee, muddadaas dheer ay sii socotay oo dhalada ay ku jirtay macnaha ay badda ku sii socotay marka muddo dheer kadib ay soo gaartay ayaa la leeyahay faransiiska na ee, Dug- dabios ayaana isagana sidoo kale ee, fariinta soo diray una soo jawaabay ee, wiilkii da'da yaraa ee waqtigaas warqadda qoray waa hagaag cabdiqaadir waxaan maqli jiray un soomaalidoo tidhaahda dhagaxna meel dhowba ku dhacaa warna meel dheerba ku dhacaa ama meel meel fogba ku dhacaa ninkaa yar ee dhallinyarada qoraalkiisii wuxuu gaadhay qaarada la qaarad so jawaabteedii sidaa ku helay aad ayaa loo hadalhayaa runtii layaab ayay ku noqotay ee, waxyaabaha ee, ee, cajabiya ayayna noqotay Ee, farandenberg naftigiisa ayay layaab ku noqotay in warqad uu qoray ee, ku dhowaad toban sano kadib in hadda loo soo jawaabo oo uu helo isagoo weliba nin weyn ah oo college dhigta xilligii uu farbarashada ku jirana warqadaas oo uu qoray waa hagaaga dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab kolley quraaradaasi amaba dhaladaasi haddii lacag lagu ridi lahaana sidaasi uunba iyadoo anbad ah oo aan la arag qaarada kale uga tallaabi lahayde mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba caweysi waana wanaagsan dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa xilliyo kala duwan suugaan ka warramaysa quruxda qoyska waayaha jacaylka iyo weliba sida ay lamaanuhu u wadaagi karaan nolol qiimaheeda leh oo jacayl ku dheehan yahay waxaana suugaantaasi sida aynu ku naqaanno dhegaystayaal curiyo bahda hal abuurka iyaga oo ku muujiya xaqiiqada nolosha ee markaasi taagan iyo weliba hannaan mala'waal ah oo ay u dhigayaan si farshaxamaysan iyadoo suugaantaasi marka ay soo baxdana uu qofba ula kaco dhanka uu rabo bal haddaba dhegaystayaal aan soo dhoweeyey abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkax oo isagu arrintaasi ka curiyey tix uu ugu magac daray hal abuurka iyo jacaylka warniyow bahalkii waa laga maasoonayaa baryahan dambe hawlihiisu waa badan yihiin muddo adigu waxay ahayd kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban ayaan ka eegay jaca dhanka jacaylka iyo hal abuurka waan gartay
bal maansiyahankii oo bahalkii ka maansoonaya iyo sidaa ay jacaylka ula kulmaan iyo sidaa ay jacaylka isku yihiin iyo dee sheeko wadaagna waanu nahay oo markaanu dhowro markaad bulshada caadigaa ku dhex jirto aad iyaga la sheekaysanayso iyo markaad hal abuurka jacaylka ka wareysanayso way kala duwan yihiinoo bulshada caadiga aad waxaa kuga imanaya inan ama inan calaacalayo kule qof baa xumeeyey oo aad baan u jeclaayo wallaahi bilaahi qofkaa naftaydaa siiyo wuu ku ooyaya wuu ku barooranaya moogtahay dabadeedna wuu ku qiiro gelinayaayo markaasaad solanaysaa dee waar horta adigoo aan dee gadaal iskaga ridin qofkaas oo dhan maxaad saa ugu gelaysaa qofkan labadii xagna ma wareysan kartid mararka qaar waqtiga kuu saamixi maayo moogta haddana waxaad doonaysaa inaad wax xubsato haddana inaad wax xubsato oo bal dhexdhexaadiso oo dee eh, isuna soo jiido inta badan anagu maslaxaad un baanu ka shaqaynaayo iskuma diro marmarka qaar bay midh yaroo cadha ay kaa soo baxsanaysaayo heesahan ama suugaantan loo yaqaano foorjada laakiin ma Aad iyo aad.
badna laakiin hadda debda dareenka kuma badna laakiin debdemis baa loo badan yahay oo inta arrimihii la dejiyo waa dardabiso wa- waa dejintaasoo Haye.
dabadeedna beryahaasaan yar waraystay halabuuradii oo dhowr aanu asxaab ahaydoo waa baro markaasuu kuleeyahay aniga jacaylkaasaa iga burburay oo adiga halkaasa iga dustay oo Haye.
maalahaasaa ibaray oo marka aanu markii muddo sheekaysanay ee bahalkiina ay haddana ka maansoonayaan oo intaa leeyihiin sidan uu qurux badan yahay iyo sidan ay tahay iyo si- haddana ay isu yara iman waayeen unbaan waxaa isha unbaan saa ugu dhuftay dhowr doobaba oo markaa aan ka mid ahaa labadii baa isu ka qaban waayey waxaan ay ka tirinayaan iyo weliba xaaladaha ay soo mareen iyo nimankii sida ay yihiin ee ay- dee dhaxantan ay ay ay joogaan iyo sidan ay jacaylkan iyo wanaaggan u sawirayaan baa isu kay qaban waaye haye haye haye dabeedna halkaa waxaa ka dhalatay maaso la dhaho maxaa maasayahankii casilay waaba calaamad su-aal baad saartay calaamadu su-aal buu saaray oo waxay ku taariikhaysan tahay kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban waynu dul carari doonaayo wuxuu odhanayaa haye caashaqan la wada naadiye cudurka loo qaatay cilmi iyo hadduu layle iyo qays carqaladeeyey in badan oo uu caatooday oo caadiya badane canaan bay dadkii kula kufeen ceebna lagu sheegiye waana shay caqibo runtii caafimaad badan ee calmashadu markay kaa luntuu cudur sameeya cirka da-ay caleemaha bixiyo cudurka wada naaxay cabdalle iyo asaagay halkuu wada caruusoobay maaniyo cawaaro qulaacow ku keliyeysta ma abwaangaraad baa cakuya keliga ceeshaaya ma cisile khaliif faarax baa cadar ammaanaya ma galaydhyartuu caashaqaa carafku weydaarshay ma jicsi baa caloolyoobay oo ciidda qodanaya ma nageeyihii caanbaxaa meel cidla ah jooga ma caraare iyo awcalaa dumar camaynaya haye dumar camaynaya afartaa cuyumayo waxaan cidhif ka raacsiiyey ragga kaleba waxay qaar cugteen caasho iyo luule maxaa maansooyahankii casilay waa cajaba duuni waa cajaba duune macabdow abeestaa murtida cabasho reemaya macabqarigii kaysaa beryahan cunaha taagaya macuradkeedni jaylaani baa cayn walba u heesay macaarifkii madaala isagoo caday ka dhuubnaaday cabdilaahi buulle aan ogahay ciilka uu qabo ee ma- mawliid oo caddaan jiray miyay dhaxantu cariyeysay ma cabdiheello iyo kimistira ceelkii ka higooda ma qudus oo isagu caalima keli cibaadaysta miyaan deeq codkiisii la maqal wuu cabsaday haye afartaa cuyubaya waxaana cidhif ka raacsiiyey ragga kaleba waxay qaar cogteen caasho iyo luule maxaa maansooyahankii casilay waa cajaba duuni cibaaradan jacaylka raggii cududa nafaysay hablihiina waa ku cartamoo ceeki qaar badan ee urdin dhadhay ayuu qaar ka dhigay qaarna caymade ee isagoo calool nugul qofkuu dooku ku cilaantay cindigiisa goortuu ku dhigo kuuna cudurdaaro caddaan iyo madow maalintuu cidhaha kaa socdo calankiisa goortuu ku sudho ciriqna kuu diido cillad iyo labada shay qiimoloo lagu caqiibaysto dharaartaa waxaa kuu caddaan caynka uu yahay caynka uu yahay haye afartaa cuyubayo waxaan cidhif ka raacsiiyey miyaanina cismaan iyo rag kale cidhifku dhaafaynin ciise waa qaraamiye miyaan cuudku kicinaynin cudoon eegmadeediyo markay cadar salaamayso miyaan caamirow aw kamaal carafku daaraynin badhigyada camiran hoolalkii cimidha loo joogay cadaloolka fiidkiyo murtida laysu celinayay dhaaxaad casaan weeye tidhi amase cawliine cabdiqaadir qalinlow miyaad ceeble heli weyday wy maad yeeli weyde su-aal baad halkaa gelisay
waxba yaaran sii caaridina caara dhuug ridaya gabaygani canaan weeye iyo ciirsi iyo hiile curfi male cilaaq iyo xumaan cayna laga dhowriye ragga waxaan cabaar ula kaftabay culimo weeyaane afartaa cuyubaya waxaan cidhif ka raacsiiyey caashaqan la wada naadiya cudurka loo qaatay cawaj maalintii lagu unkee caado lagu raaco caado laga raaco cawayskiisa lagu faallo guro cadhiyo maandhaafka cilinkiisa lama saari karo caabuquu taro ee haddaan la iscisaynayn kalgacal looma cal helo curub weeye laga beeran yahay waana shay culuse anna waxaan cambaaraynayaa caaqa daayacaye ciyaarna ugamaan gabiina waxaan ka soo cuurtay cilmigiisa waxaan soo akhriyey ciid la faaraxaye calcalyada waxaan soo kabaday ceelashuu dhigay ee calafkaan ku naaloonayo ciil ha idil calafkaan ku naaloonaya oo ciil hay dile ciil ha idil waa yahay horta waxaynu ay bal waxaynu u ducayn haye waxaynu u ducaynaynaa een, dee gabaygu waktigaa hore waa kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban weeye markaa ragga qaar baa guursaday afar iyo labaatan hal abuur in ka badan buu xusay qaar baa guursaday een, oo reero dhaqan maanta maasha allah dee intaa waa u ducaynaynaa allah ha idin barakeeyaanu leenahay annana waa soo soconaa waan lena inta yara kalena
marka een, afar iyo labaatankaasi marka aad tirinaysay dee badankoodu waxay u badnaayeen dad aan een, aan xaas ahayn oo reer lahayn marka waxaad leedahay hebelnima saasuu fadhiyaa hebelnima saasuu ilaa dumarkiina waa ku dartay
hablihii iyaga maynaan magac dhabino waxaynu nidhi magac guud un baynu usoo qaadanay laakiin ragga iyaga waynu karbaashaynay afar iyo labaatanka hal abuurna maanta rag badan baa baa de tobaneeyo ku dhowba ayaa maanta reeraystay oo intii kadib maxaan ku idhahdaa dabka isku furay intii gabaygu
Laak- laakiin dumarkiina dumarkiina waxaad tidhi waa macnaha jacaylkan maxaan aasaaba waxba curdindhariyey marka waxa weeyaan iyagana dee waa si kale aad u tilmaantay inaan xaalku wanaagsanaanan haddii sii joogaan dee ha oo iyaga laftooda baanka u helay hablihii weynaan xusin un marka waxaa jirta iyaduna abwaangaraad oo Haye.
ragga iminka iyagu isaguna guursaday kamid a maasha allah allaha barakeeye ayaa raggii gabayga ka jawaabay kamid ahaa oo Haye.
isaguna si aada u caqiibo leh ka mariyey oo alkudhigi ba ba ahaa colmanhin haweenkay waktigu gelinba waa cayn alkudhiga abwaangaraad gabaygiisaa ku jiray buu ahaa waxaa kaloo ka jawaabay isna sakariye bashiir oo nin isna hargeysa jooga ah dee labadaa nina laba taxood bay ka bariyeen markaa gabaygaasina saasuu ahaa cabdixakiinow
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii anbaqaadi doonnaa qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi oo ka mid a hal abuurka ku dhaqan carrigan maraykanka waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysigan oo uu kaga hadli doono qaybo ka mida suugaantiisa isla haweenkuna haddeen hore ugu sii soconno hees kale waxaa jirta iyadana uu qaado faan- fanaanka fuaad cumar yare ama fuaad cumar cabdi oo iyadana haween dumar hablahataan ka cugtaan haween dumartan hablaha ka cugtaay anablaha ka cogtahay iyadana Ha, heestaasina waa isla haweenkunba mise waa jacaylkii iyo waayahan ka soo hadlinayunba kule walaalay anu waxaa yaro jecelahay nolosha quruxda badan ee qoysasku iska raallida yahay ee Mhm.
maaragtay sida weyn laysu raalli gelinayo haye inta badanna waxaa jecelay dareenka suugaanta in hab noocaas aanu cabiro taastan lafteedu kama fogo qoyskayga laakiinse ilaa fuaadkaa qaadaya ha noqoto iyo dhammaan intayna dhegaysanaysa dee waa dareen la wada wadaago uun marka halkeeda loogu tago waa haddaan faaladaan yar ku sii daro inta badan sugaanteenu waxay u yaro badan tahay markayna la ammaanayo in laga waramo muuqaalkeeda iyo maaragtay casaankeeda iyo inkastoo abwaanaanta heesaha adeela aynaa dhaliilahayn waa abwaano Mhm.
ixtiraam badan inaga mudan ay yihiin haddana inagu fikirkeenu ka hadlayna ashkhaasta kama hadlayne wa- aad iyo aad Een, ilkaheedan dhuuxaa indhaheedan dhaydaa oo kale waxaa tahay masciideed maarin dalaaxiga midabka akhtar jeriska amaana muuqaalaa laga warrama laakiin dhaqanka qofka akhlaaqiyaadka qiyamka Mhm.
way jiraan abwaano ka warrama iyada lafteeduba marka Oo- waxaad leedahay laakiinse inaguma badna haddana akhlaaqiyaadka iyo qiyamka iyo dhaqanka iyo habka nolosha laysu tixgelinayo laysu ixtiraamayo iyo asaasiyaadka nolosha aynu sugaanteena u badin lahayn haye waxaan is leeyahay waxay tusaalaha u noqon lahayd inay habluhu iyo dadkuna halkaa iska dhisaan marka waxaad leedahay inta awoodda la saaraya muuqaalka iyo waxyaabahan muuqda een, in qofka shaksiyaddiisa iyo waxa ku jira qofka iyo dabeecaddiisa la saara awoodda aad iyo aad aad iyo aad taasayna ka hadlaysaa Mhm.
Een, marka maxay wuxuu odhanaysa yidhi haween dumarkan hablaha ka cogtaay dookhiya halqabsiga halbeega naftaay midaan ka helay qalbiga hanataay helanka sharaftiiyo hidiya dhaqaney haybada quduxda iyo hubqaad wacanay waan gartay marka ilaa muuqaalkeedii Ah, markaa marka mar haddii inantii la sheegay de waa inay halku kusoo kortay iyo gurigeedii iyo waalidkeedna de ilen iyadu macnaha inay sameynaysa iyada lafteeda kama imana waalidkeedba ka yimaadeena waa in la tilmaamaa iyadiina boygaad ku korto afsami ku baray i horta nolosha nafteydana ho maana naftii iyo noloshiiba waa laiswi waa la isisiiyey cabdixakiin wax kale kuma garatide marka waxa weeyaan mar haddiiba dee ay qofka noocaasa noqotay hoygii wanaagsanaana kusoo kortay iyadiina naftii u hurtay isna tiisiibu hibeeyey u dhiibay aad iyo aad aad iyo aad waa la is-aaminay meesha ah aad iyo aad midda muhiimada weyn waxa weeyaan inankii wuxuu leeyahy gobashan ku hordiya hoygan ku gamaay Mhm.
hooyadii ubadkay habtay korisaay midii hube iyo hanaanka bartaay Mhm.
marka xaqiiqooyinkii nolosha laysku ammaanaya un weeyaan muhiimadda hadalkeenu Ah, marka waa waayihii rasmiga ahaa intaynanta muuqaalkeeda ee laga hadli lahaa waayaheeda kala duwan waa nolosha runtahayd baa laga hadlaya aad iyo aad waxaan intaa ku darsanayaa heesta laxankeeda waxaa le allaha u naxariistee maxamed meyir xaaji ilahina waxaa nooga baryayaa jannadii firdowsa insaad sheegtay waxaa qaadaya faad cumar cabdi saaxiibka inaan salaamayo waxaana tumay aadan dhiijiyey inaan la yidhaahdo dhalinyara
fuaadna waan salaamaynaa waxaynu dhawada dhegaysan doonnaa heestaasi ammaanta dumar waa loo dhameeyey oo de dabeecaddeedii baa laga hadlay dhaqankeedii baa laga hadlay gurigay kusoo kortaa laga hadlay hiddihii iyo hubqaadkeedii wixii wax loo reebayba ma jirto de wiilkumaan isna intaa xaq u lahayn in isagana de ileen ileen ileen ileen ragu waxama doortaana ma amaanaana gabadhuna maana ninkii xulanayn oo aana intaa ku samaynayn warniyo warta dee kole waa mid meesha ku jirta cadaaladdaas ayna odhanaysa laakiinse inta badan de haweenku waa quruxda nolosho iyaga unba awoodda la saaraayo xagga rag gabad looma soo jeedsado moogta haye marka hablahaynu ka filaynaa insha allah in iyaguna intaa in laegma yidhahdaan laakiinse mar su-aashaa lafteeda layweydiiyey bal waxaan isku dayey inantu maxay inaan ku ammaani lahayd ama maxaa asaasiyaadka nolosha iyo qoyska ka mid noqon lahaa ee inantu ay inanka ku dooran lahayd haddaynu si kale u nidhaaba eshki hasag daago oo dhan waan sameeyey
kolle ma soo bixin laakiin halkan baan kugu hayaa bal waad ila yar eegi doontaa waan gartay hayinka kalgacaylkaa la idhahdaa iyadana waa isagina hayin buu noqday ereygaa culus ereygay ku bilaabayse waa biyo madaabshe waka waa awrkahinta hadduu buubo oo dee maaragtay uu reerka looma baahno moogta waxa weeye aduu hayin haddii la yidhaha warkiisu waa dhan yahay waa nin macnaha culus si kale kuma garatid haye aa dhamaystiran marka wuxuu waxay inanta jiray hormoodka dadka hilaadshaduntow haye horseedka dunida iyo haldoorka ifkow halye karti iyo hufnaan u dhashow halbeega astaanta aan ku hirtow hiilkii boholyo midkaan ka helo hiilkii boholyo midkaan ka helo hayinka kalgacayl hogaanka qabo jacaylka hago haruubkan aho haye inanta way sii wadba waxay tihi hantuska noloshayda heenseeyow maanhaga maskaxdayda haaneedow hamig hamiga kalgacaylka kii hirgashow gug iyo marad iyo go-aan huwadow haddaynu xasuusano inanku markii hore wuxuu yihi gugashaan ku hurdiyo hoygaan ku gamaay iyadina waxay tidhi waa isaguna iyadana waxay tihi hug iyo marad iyo go-aan huwadow marka waa laysku halboogaa wadnahayga dhiigga habow waa laysku asturanya markaa waa laisdhamaystiraya haad mar haddii gu gobashii iyo hugii laysu noqday maxaad umalaynaysaa waa laysdhamaystiraya marka waxa weeyaan waa waa qoys dhamaystiran aad iyo aad hayinka kalgacayl hogaanka qabo jacaylka hago haruubkana ho kolley tii su-aal isagaa inoo dhameeyey laakiin tan hal bayd baa ka dhimanay haddaynu si dhammaystirno waxay odhanaysaa heebadii qiyamkee qalbiga harsadow daryeelkiiyo haynta daacad hurow dabnimo hadlayo dareenka habow guullaa hirgasho guushii hanane hagaaga rabi haybad ku saar waxa weeyaan taana waa ilaahay ku dhamaystir weeyaan haybadaadi yo waa inanti ducadaas markaa iyaduna halkaasay halkaasay baashi dhigtay gawkasi keliya hata inankii may ammaanina inay u ducaysina way noogu dartay ilaa ducay usii raacisay marka fuaad waa marka waa iyadana waa heestan iyada waynu haynaayo waxaa dee fuaad cumar yala qaaday taasina waxa weeye iyadana waa jidkay kusoo jirtaa bay ka dhiganta isla fanaaniinteena qaaliga mid ka mid a haya hayso heestaa weli may suurtagelinay soo baxda laakiinse waan rajeynaya inuu dhawaan maqla haddii ala idhahdo waa hagaaga dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigana barnaamijka cawayska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idi leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
heestaas waxaa u dambeysay barnaamijka cawayska washington oo noo waday cabdixakiin maxamuud shurwac sidoo kale barnaamijkaas wuxuu dambeeyey idaacaddaeedii fiidnimo oo idiin wadan anigua maxamed cabdinuur xasan oo nuur bukhaari iyo bashiir abikar dhammaantii waxna lenay sidaas iyo habeen wanaagsan